dhalinyarada soomaaliyeed hayaa burburkii dowladii dhexe kadib waxa ay noqdeen kuwo inta badan dalka iskaga hayaama iyagoo qaarkood gala safaro halis badan oo badankood naftooda ku waayeen wasiirka wasaaradda tamarta iyo qaraadka biyaha jubbaland axmed xuseen ayaa dhalinyarada soomaaliyeed ugu baaqay in dalkooda ay aaminaan kana shaqeeyaan horumarkiisa wuxuu xasuusinayaa soomaaliya inay weli rajadii nooshahay soomaaliya dadku inta badan quus bay ka joogaan tahriib baa jira shaqala-aan baa laga cadaadayaa dadku waxay aad noloshii ayaa dhib laga arkayaa cabdicasiis wuxuuna xasuusinayaa weli inay rajadii nooshahay dhallinyaradii ay weli arkayaan iftiinkii iyo aqoontii inay dadka uga faa'iideyn karaan marka hambalyo ayaan leeyahay marka koowaad marka xigta marka labaad mawduucani waa mawduuc nin kasta oo damiir leh uu ama ku baraarugsanaa ama ay dhibaysa wey wasiirka hadda wuxuu ka sheekeynayay cabdiraxmaan deegaanka luglow ka sheekeynay inaad aragteen iyan kale ma garanayo anigii asagaba in badan ayaan meelaha shaqo ka qaba qabanay dad tiro badan oo barakaca degan dad badan oo ajaanibaan geynaa waxa iigu dhibka badanay aanay sharxi karin baa waxay tahay dadka ajaanibta ah markay meesha imaadaan bay waxay kuleeyihiin kaasoo weligii ma aha haa badana sotii hadda aan kasoo tagnay ma aha haa dadkana way baahan yihiin macnaha adduunku isma isma waafaqayso waxaad arkaysaa israa'iil oo dhul saxaro ah beero ka samaysanaysa sacuudiga oo dhul dhan dib u dhala rogayso oo beero ka samaynaysa annagana maanta dhulkanagii oo barwaaqo ah oo caramadow ah oo wax soo saar leh oo beerihii meeshaad hal cabo galeeya ku rido uu booqu soo baxayo ayay dadkanagi ka baahan yihiin marka waa waa topic sax ah wuu asiibay waxyaalaha kale ee dhulkanaga ku jiro ee aan la soo bixi laanahayna warkeeda iska badaaba maalmahan waxaa la sheegsheegayay shidaal baa la helay iyo boqolkiiba sagaashan bay dad kala qaateen oo annaga shan baan helnay iyo bal at least horta shidaalkaaba la helaba ruuxun baa ka faa'iidi doonee bal horta shidaalkani maalintaan dhashay ilaa hadda waa la sheegayay inaad intii la explore gareeyo lasoo saaro iyadoo laftirkeedaaba faa'iida ah wixii numbarisaa dib baa looga wada hadli doonaa aniga marka toobigani toobig gooni ii saameeya waaye dadka soomaaliya ka tegey ee wadamada qurbaha tegay aan ahaa waxaan soo arkay dhulku ay dadka beertaan baan soo arkay markaan dalkaygii hooyo kusoo noqdayna dhul wax soo saar leh oo dhul beereeda oo haddana wax tabcaraya aanan lahayn oo galley laga keenay waddamo fogfog ay dadkanagi leen ugu jiraan muddooyinkii ugu dambeeyey hayaa deegaanada jubbaland dhalinyarada ku nool waxay bilaabeen inay u tahriibaan waddamada shisheeye si ay noloshooda kaga soo maareeyaan